الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحسوك أن هلكم مؤلف باب الهبة تصيح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة وقوله أمرتك ما عشت أو عمرك وأرقبتك وإنما يملكه المتهم بقوله والإذن ممن يهب ولا رجوع بعده إلا الوصول ترجع, ترجع إذن الفروع لا يزول باب اللقطة وأخذها للحر من موات أو طرق أو مسجد الصلاة الضرب إذ خيانة قد أمنا ولا عليه أخذها تعين يعرف من الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء وحفظها في حرز مثل عرفا وإن تريد تمليك نزل عرفا بقدر طالب وغيره سنة وليتملك إن يريد ويضمنه إن جاء صاحب وما لم يدمي كالبقر باعه وإن شاء يطعمي مع غرمه وذو علاج للبقاء كرطم يفعل فيه الأليق من بيعه رطفا أو التجفيف وحرم لقطا من المخوف لملك حيوان لملك حيوان منوع من أذى من أذاه بل الذي لا يحتمي منه كشاه خير بين أخذه مع العلف تبرعا أو إذن قاض بالسلف وباعها وحفظ الأثمان أو أكلها ملتزما ضمانا ولم يجب إفرازها والملتقط في الأوليين فيه تخير فقط باب اللقيط للعبد أن يأخذ, أن يأخذ طفلا نبذا فرض كفاية وحضنه كذا وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشد ثم اقترض عليه إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال باب الوديعة سن قبولها إذا ما أمن خيانة إن لم يكن تعينا عليه حفظها بحرز المثل وهو أمين مدع مدع في الأصل يقبل, يقبل باليمين قول الرد لمدع للرد بعد الجحد وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بين وارتفعت بالموت والتجنن إنها وحين كقارن إن شاء الله تعالى يعشر كنعا وقصة سنان دونا أو آخرتي كتاب البيوع معاملاته باب الهبة باكم وحوب باكم سميسن يهي أعيانتي أمواشا in la hibayn karo oo la bixin karo sida manaaficdaba loo bixin karo qofku wixii maal uu lahaa oo asal ahaan bayca ay acyaanta ku itlaaqaan ee manaaficda ijaaro ay yidhaahdaan oo amwaashan labadeeda qayboodba saynu soo marnay inta beecoodu asaxo bixintooduna way asaxdaa waxaa la kala iibsanaya hadduu cayn yahay beyc baa la yidhaahdaa hadduu bixin yahayna hibo iyo hadiya la yidhaahdaa waxaa la kala iibsanaya manfaco hadduu yahay ijaara la yidhaahdaa waxaana ijaarada baabkeeda raaca jacaaliya wixii lamidka ahaa hadduu waxaa la bixinayo manfaco yahay keliyana icaara ama caariya la yidhaahdaa musamayaadka saa loogu kala duway saa darteed acyaanta iyo manaaficda beecooduu bannaan yahay bixintooduna way bannaan tahay saa darteed baabulhiba waa qofku cadiyo iyo waxbixin siinaya ama calaa shakli hadiya ha u baxdo ama calaa shakli sadaqa ha u baxdo oo hibadu waa magac calalcumuum ka caamsan hadiyadda iyo sadaqada labadaba wa in kaana marar badan haba noqdo mid loo isticmaalo fii maqaami lhadiya haba la isticmaalay waxaana horey u soo sheegnay in farqi u dhexeeyo ay kala duwan yihiin hadiyadda iyo sadaqada oo aynu yidhi qofka marka la siinayo haddii min baabi alikraam looga jeedo waxaa la yidhahdaa hadiya la yidhaahdaa wixii loo siiya min baabi araxma iyo inuu baahan yahayna sadaqa la yidhahdaa daabidkaasay ku kala saaraan culimmadeennu walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadiyaddu way u banaanayd oo baabu tashriif watakriim loo siinayo wanaax waxa waalidkaa oo sokaleeto ama qof saaxiibkaa ama walaalkaa ama qof aad qadarinaysa ku ixtiraamaysa wey waxaana wixii sadaqaana badanaa loo siiya qofka baahidiisana bini aadamkuwa yaraha liidaan qofkii yar baahana waxoogay yaraha yaraysi baa jira oo alyad ulculya khayru min yadi sufla bay noqotaa nabigana waa loo diiday sala allahu alayh alih wasalam iyo aalkiisaba marka baabulhibati tasixu hibadii waxaa baabkan asal u ah in qofku xoolihiisa bixin karo markii rinkii xaaskiisa laga hadlayey xoolihii aada siiseen iyo meherkii waxbaha ka cunina la yidhi baa waxaa lagu daray fain ibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu hanii'an marii'a waxyaaba hadday xoolahoodii ka mida raalli idinka noqdaan oy naftoodu siduu ay ku wanaagsan tahoon la qasbin oon la cadaabin idinku siiyaan cuna isagoo boogaagsi iyo xalaalnimo leh nabigana casan xadiid abu hureyre laga wariyay oo marfuuc ahaa culamada qaarkoodna ay taxsiiliyeen buu wuxuu yidhi tahaaduu taxaabu hadiyad isa siiyo xoolaysa siiya waa isjeclaanaysaane insaankana waxaa lagu abuuray buxibbi bixubbi man axsana ilayhi wa buqdi man asaa ilayhi qofkii xumeeyana inuu naco qofkii wanaag u sameeyana uu jeclaado saasaa biniaadamka lagu abuuray saas darteed hadiyadii iyo hibada laysa siinayaay waxay ka mid tahay waxyaabaha madmadowga iyo sakhaa'imuulquluubi waasuduuri waxaa la yidhahdee cuqdadaha ah waxyaabaha ilaahay ku daweeyey ka mid tahay saas darteed wuxuu yidhi nabigeenu tahaadu taxaabu wax isu hadiyeeyo wax isu hura waa isjeclaanaysaani aqrac ibni xaabis iyo raggii lamidka ahaa ee maka nabigu calayhi salaatu wasalaam fadxigeedii xoolaha badan siiyey qaarkood baa waxay lahaayeen waxay in ishaydu qabato nebi maxamed baanu necbaa famaa zaala yucطiinii igama daynin inuu waxisiinayo xataa uu noqday qofaan arka kaan ugu jecla insaankuna meeshii kursi iyo waxoogay dhaqaalo lagu sheegaayey halkaasuu wada aadaa wannaasu xaysu yakuunu ljaahu waalmaalu jabe iyo xoolaa laga heli meeshii la yidhaahdo dadi kudaah halkaasunbaa loo wada diday oo loo wada yaacay marka tasixu hibadu way asaxdaa fii maa ay fi ladii kiibay ku asaxdaa baycuhu in la iibiyaaye qad saxa u asaxay wax kastaoo acyaanta ah oo in la iibiyo ay bannaanayd in la hibeeyo way bannaan tahay halkaa waxaad ka garatay hibadu waxay farac ka tahay cani ilbayci jawaaska iyo shuruudeeduna waxay ku xiran tahay shuruudii jawaasulbeyci qofka wax hibeynaya waa qofka beyciisu bannaanaa waxa uu hibeyn karana oo waxa inuu iibiyo gada ay bannaanayd halkaa waxaa ka baxay waxyaabaha macaasida ah ee manaaficda sharciga aan lahayn ama sharcan aan la iibin karin baabulhiba ma galaan sida waxaynu xaabee xalay ka soo sheekeynaynaye ma la waqfi karaa waa kaan lahayn qalabka muusikada ma la waqfi karaa oo aniga dahantiya xoolaha kale malihiio markii la qaxay dadkuna xoolahooda ka carareen anu birqalaxdii baan la soo cararay buui maxaa arkay kun iyo sagaashankii waa halka intaan ka tagaan tegay dhobley ilaa dhulkan amuumi iyo howsungowi aan isku soo maray dadkii soo wada qaxay ee qaar ilmahoodii ka lumeen waxaa igu yaab badnaa nin soomaali oo fanaan heesa ahaan jira oo magacaabi maya oo taqaanaan oo jawaan jiidaya ay qalabkii muusikada ugu jiraan baa lagu tegay meesha warwaakay anu intaana hanti haysta oo la soo qaxay buy halkaasuu geed waabtayo shirin shirin iyo wax yar buu urursanayaa waxoogay muusikana dadku u garaacayaa marka nin walba dee xoolihii haddii la yidhaahda maanta ninka halkaa taagan sadaqaha lala baxo ama qof hibe inuu geeyo uu damco sharcan muu geyn karaa iyagii maya way aalaatu lmacaasi wey sida aalaatu lahwigayo xoolo aada soo dhacday hibe ma ka bixin karta ama aada soo xaday maya xoolo laaluush ah ma ka bixin kartaa maya xoolo qaad iyo tubaako kaa soo galay iyo sigaarna maya waa acyanaadan gedi karin oo xaraama wey kuwii ribada kaa soo galayna maya waa inuu maal aada gadi karto ood ku tasarufi karta waa inuu yahay wey tasixu way asaxdaa fii maa fi ladii kii beycuhu iibitaankiisi iyo gadidiisu qad saxa uu asaxay masalada koowaad wastafni waxaad soo reebtaa naxwu xabatayni laba xabo oo qamxan qamadii iyo waxyaabaha lamidka ah waxa haddii uu asal jinsigiisu bannaanaa in la gado in la hibeeyana uu bannaanaa waxaan bannaanayn inaad ka hibaysa ama aad ka iibiso qadar aan manfaco lahayn oon maal iyo ciwad in lagu bedasho aanay bannaanayn hadda adigu waxaan gadanayaa haddaad tidhaahdo beriis baan gadanayaa laakiin laba xaba saddex xabow beriisaan gadanayaa hadda kiilooyin iyo maaha saddex xaba keliyaan gadanayaa haddaad tidhaahdo asal ahaan lama ogola waayo wax manfacoo la taaban kara ma laha hibadiina waa lamid nin baa saddex xabow beriisa siisay muxuu ku samay waa inuu iska tuuro oo meesha isaga tuura mooye waa inay qadarka maalkan aad ka hibaynaysaay waa inuu noqdaa waxyaabo aan muxaqaraad aan manfaco lahayn waa inuusan noqon waa inuu noqdaa qadar manfaco iyo waxtar yeelan kara taa haddii ay tahay wixii hibada loo bixinayey bisiiqatin eray baana lagu bixiyaa oo qofka xoola markaad u dhiibto adoo aamusan hadaad u dhiibto ma caddaynaysa inay hibo tahay ma ammaana waad u dhiibtay ma caariya ma hiba lama kala garanayo siiqaa lagu kala gartaa siiqada haddaba erey waa inuu kaa soo baxo ama curfi xaaloo tusaya uu jiro waa inaad tiraahda hadiyad weeye oho sadaqadan qaado hibadanaan ku siiyey inaad tiraahda wey si loo ogaada maalkan inuu siisma yahay isan ammaan ahayn bilaashna lagu siiyen ciwad iyo badan laga rabin siiqo waa inuu ogaadaa waxaa ka mid a siiqay marka siiqay nusuustu ku soo aroortay carab inay isticmaali jirtay waagii hore wa qowlihii uu yidhaahdaa ka mida acmartuka cumrigaa baan ku siiyey maacishta inta aada nooshahay aw cumraka inta aada cumrigaa u jiro aw arqabtuka qoortaydaan ku siiyey iyo erayda lamida waa labada eray wuxuu tilmaamayaa alcumra waalruqba nusuustuna ku soo aroortay carabiga la yidhaha carabtu laba qaabo ay wax isu siin jireen baa jira in lagu xidho waxaan intaad nooshahay adaa iska leh markaad dhimatana aniguu iisoo noqonayaa markuu dhimatana anigu iisoo noqon intaad nooshahayna adigu iska hayso saa haddii la yidhaahdo si kalaama loo ama si kala loo yidhaahdo la yidhaahdo neefkan ama gaadiidkan iyo gurigan iyo dhulkan qaado waxaa iska leh hadba keenii dambeeya haddaad iga hor dhimatana wuu ii soo noqon haddaan kaa hor dhintana adigaa adigaa wada yeelan iyo in raqbaa raqabada la siiyey qofkoo la yidhaahdo waxaan qoortiisa waan ku siiyey inta aada nooshahay ama isagu nool yahay ee cayntani nooshahay erayada sidaasoo cumra iyo ruqbaa la yidhaahdo oo natiijada macnaha isku midab ay carabtu isticmaali jireen taana culimmadu way isku qabteen laakiin daahirka nusuustu waxay tilmaamaysaa min baabi ilhiba weeye oo mar haddaad sidaa tidhaahdo xataa erayga haddaad tidhaahdo haddaad dhimata ha iisoo noqdo kuu soo noqon maayo milkeegina waa ka baxay isaga dadkiisii baana ka dhexli doona nabiga alay sl xadiidkii jaabir ee sunanku ay warinayeen wuxuu yidhi alcumra jaa'izatun liahliha waalruqba jaa'izatun liahliha cumradu dadkii la siiyey bay xalaal u tahay ruqbaaduna dadkii la siiyey bay xalaal u tahay riwaayada inay saas tahay liahlihaa dadkii bixiyey aan loo jeedin waxaa fasiray riwaayaadka axaadiista kale xadiidka zayd bni thaabitna wuxuu ahaa man acmara shay-an fa huwa limucamarihi ninkii shay cumri qofkii cumrigiisa siiya kaa la siiyey baa iska leh maxyaahu wa mamaatihi noloshiisa iyo geeriba ninkiibaa iskale la siiyey walaa tulqibuu ha qoorsiinina faman alqaba shay-an fasabiiluhu lmiraasu waa la kala dhahri oo dhaxal buu geli xadiidkaa shakbaasir silsilada saxiixa buu ku tasiixinayaa axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa siyaqa iyo erayada baabulhiba ay ku asaxda waxaa ka mid a intaan nooshahay adaa iska leh ama hadbakaamida iska hayso haddaad ka ga hor dhimatana ha ii soo noqdo wax soo noqon lama arko milkigaagii markaana waa ka baxay ha ii soo noqdodna waa laqwi waxba kama jiraan biqowlihi amartuka maa cishta intaad nooshahay waan mucmri siiyey aya adigaa iska leh way waxay noqon kartaa aw cumraka ama inta cimrigaagu jiraad iska leedahay awal qabtuka waan ku qoor siiyeyo iyadana qoorteeda adigaa iska leh qofkii la siiyey qoor iyo cimri lagu siiyey baa labadaba iska leh wainamaa yamlikuhu lmuttahimu qofkan siiqadii markuu sameeyo milkigii wuxuu ka wareegayaa bacda alqabuuli qofkii loo hibeeye markuu aqbalo wainamaa yamlikuhu waxaa milkiye oo keliya almuttahimu kii hibada qaadanayay biqabdihi inuu guddoomo iyo walidni ogolaansho guddoonka la ogolaado minman qof ka yimid yahabu wax bixinaya in qofka wax hibeynayana uu ogolaado qofka loo hibeynayena uu aqbalo oo guddoomo haddii aada hibadii ama sadaqadii niyooto ama sadaqadii hayri lwaqfi waxaan ahayn aada cayinto ilaa lagaa guddoomo milkigaaga kama baxdo haddaad hadhow rabtana waad bixin intayna gacantaada ka bixin haddaad ka noqotona xaq baad u leedaha oo dhibaato ma laha haddaad guriga ka soo baxdo ood lacag soo qaado ood caawa sadaqada inaad ku darta rabto hadhow markii aad timid baa waxoogay iyun shaydaan iyo inti wax ku yimid ama waxun kugu soo baxeen baad lacagtii kala reebtay dembi maaha ilaa aada bixiso lagaa guddoomo milkigaaga waxba kama bixin ninkaad soxsiinaysayna ilaa uu guddoomo isagu ama cidii u guddoonto milkigiisa ma gelin wainamaa yamlikuhu wuxuu milkiyaa oo keliya almuttahimu kii hibada qaadanayay biqabdihi inuu guddoomo walidni iyo ogolaansho guddoonkaa la ogolaaday minman qof uu ogolaaday yahabu xoolahan bixinaya bishari inuu qofkani ahlan lilidni inuu yahayo tasarufaadka maaliga ay u banaanto hoos wax bixin karo halkaa waxaad ka garateen laba xaala hadday midi dhacdo hibadii ma asixin haddii aad taan soo sheegnay ay tahayoo aan lagaaba guddoomin iyo haddii laguu diido ninkii haddaad hibo u keento oo hibadii kugu diido lam tasix isaguna waxma milkiin hadhow hadduu dib iska qabto oo soo noqdo oo yidhahdo xoolaha hadda ay siisay isiin oo tidhaahdo ku siin maayo sharcan waxba kuguma laha waayo markuu guddoomi lahaa isagaa isdhaafiye saas darteed haddii waxa lagu siiyo oo hadhow laga yaabo inaad qomaamayn lahayd haddii aada sarugsan tahay inta la qaato ba wili lasii qayliyaa laakiin haddaad qaylido oo intiina dib loola noqdo ood wixii oo dhan ba weydaay soo dhibaato ba hadhow ay ku tidhahdaa naftaadu haddaad iska qaadan lahayd maxaa kaa dhici lahaa hadaad madaxaqi lahayd laakiin haddii aadan diido oo hibadii uu qofkii radiyo saaxibkeedii milkigiisii kama guurayso waayo maalkani in labada milki mid inuu ku jiro wey imaa maaligii inuula ahaado wa imaa si sharciga milki kale inuu u guuro waxaan labadaa midna ahayn waa baabulwaqfi oo milki ilaahay u guuray xoolahanna waqaf ilaahay la siiyey maaha mana dhici karta maalku sidiisaba inuu maalka mucayankiihi oon arda mawaati ahayn bilaa maalik inuu noqdo lama ogola mar hadduu milki galo waa inuu milki kalu noo wareegaa laakiin meel banaana bilaa maalik inuu noqdaay waa wax daaicoo la nacay weye haddii aad hibadii bixiso walaa rujuuca ku noqosho ma banaana bacdahu bacda alqabdi markii la guddoomo kadib ila usuul aabaadiiyo dadkii wax dhalay oo tarjicu ku noqonaysa waxay ilmahooda siiyeen id milku lfuruuci haddii milkiga furuucdooda iyo ilmahoodu laa yazuulu una weli zuulin oo gacantooda wixii ka bixin wuxuu leeyahy qofku hadduu hibo bixiyo lama ogola inuu ku noqdo imaam bukhaariiyo muslimna ibn cabaas waxay ka wariyeen inuu yidhi alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yacuudu fii qayih wuxuu la mid yahay ninka hibo uu bixiye ku noqday ayman tagay oo dib u cunay matagoo dib loo cunana waa dhaqanxumo eyga keliya lagu yaqaan eyga keliya baa lagu yaqaan wixii uu mantagay buu dib u cunaa mararka qaarkood inay arrintaa xaaraamtoo inan bannaanayn baa halkaa lagu tilmaamay oo matagii dib in loo cuno maxaa xaaraantinimeeyey waxaan filayaa fiqarka iyo cuquubta cuquusha saliimada inay isku raacayso matagu min alkhabaa'isi inuu ka mid yahay ilaahay inuu yuxarimu calayhim alkhabaa'is halkaasay geliyeen saas darteed matagay in la cuno ma banaana xataa haddii aynu niraana najaaso ma aha wa cala alqowli jamhuurta fuqahadu binajaasatihina najaaso cunitaankeedaaba xaraama saas darteed hibadii in lagu noqdo inay xaraam tahay baa laga yaaba baacad hal qolaa laga soo reebay waalidku ilmihiisa waxa uu siiyo wuu ku noqon karaa bisharin in wixii milkiga ilmaha uusan ka bixin ilmihu hadduu sii bixiyo oo dad kale yeeshaan ama uu sii iibiyo oo dad kale ka sii gado kuma noqon karo inta cayntii ay joogto wuu ku noqon karaa waana xadiidka cabdillahi bin camr bin caas imaamu axmed iyo kayrkii warinayeen ee uu nabigu alay slam ula laa yarjicu axadun fii hibatihi qofna yaanu hibadiisa ku noqonin ila alwaarida qof wax dhalay فيma yhabu liwaladihi ilmihiisa waxa uu siiyo riwaayata qaad ila maa waalida min waladihi waalidku ilmihiisa kaga noqdo maahane waxaa kaloo tilmaamaya xadiidkii nucmaan ibn bashiir ee bukhaari iyo muslim wariyeen aabbihii baa wax siiyey hooyadiina nabiga u sheega soo raati geli bay tiri nabiguna jawr iyo dulmi kama markhaati noqduu yihi uu ku noqday xoolihiisa marka waalidkuna wax ku noqon karaa ka garatay waxaa kaloo ka mid a xadiidkii ninkii maalkiisa aabihii intuu isaga tasarufay dacwooday ee la yidhi anta waa maaluka liabiika adiga xoolahaaba xoolahaagaba aabbahaabaa idin leh saas darteed xoolaha ilmahoo dhan buuba leeyahayba wuxuu rabuu qaadan karaa kiisay ka yimid keliya waa maaha waxaa kaloo ka mid a nabigu inuu yihi ina atyaba maa akala arajulu min kasbi qofku wuxuu cuno waxaa ugu xalaalsan wuxuu shaqaystay waina awlaadakum min kasbikum caruurtiinuna waxaad shaqaysateen bay ka mid yihiin xoolaha ilmahaaga haddaad cuntaay waxaa weeye xoolo aada shaqaysatay baad cuntay intaa marka la isu geeyo waalidku ilmahiisa waxa uu siiyey uu kaga noqon karaa ama isaga sulbi waladu sulbi isagu dhalay ha noqdaan ama wax caruurtiisa wiiladiya gabdhaba ay sii dhaleen ha noqdaan laakiin xawaashida walaalahaana maya waalidkaa waxaa siisayna isaga kaba daran kuma noqon kartid waalidka unbaa ilmihiisa kaga noqon kara xadiidkaasaana u daliila bishari inuu milkigu wixii ku jiro hadduu milkigii ka baxo baabkii noqoshadu waa baaba-ay oo waa xirmay baabu luqaati baadidi baadidu waa laba bini aadam iyo xoolo wey halkan waa baabkii xoolaha bini aadamkiina waa baabka ku xigoo baabu laqiiti ilmihii banaanka lagu tuuray wey ilmihii lasoo tuuree banaanka lagu xooray haddaba luqatadu waa xoolo iyo maal ay dad muxtaramiin xoolahoodu yihiin leeyihiin oo aada meel cidla-a ka heshay wey dadkii lahaana aadan garanaynin qofkii lahaa haddaad taqaana baadi ma aha gacantaada ku jirtay xoolahii baad leeyahay baad ammaano u haysaa adigu baadi aada ka soo qabatid laakiin markii qofkii lahaa la ogaado waa kugu ammaana qofkii lahaa baana iska lehoo la yaqaana oo mucayana xoolihii haddaad garato haddaba xoolaha markaan leenahay xoolo maal qof muxtarama uu leeyahay waxaa meesha ka baxay xoolihii kaafirka xarbigaa uu lahaa gaalka xarbigaa xoolihiisu waa xalaal meeshii lagu helaba ama jihaad iyo gaswi ha lagaga qaato ama iyagoo baadi ah ha la helo ama intiiba loo dhuunto ha la soo boobo ha la soo xado waa gaalku markuu xarbi yahay wey oo waatay musuqaadu muslimiintu markay xoolaha intii gaalada loo dhuunto xarbiyiinta ee colaada ka dhaxaysa laga soo xadayo ayuu yaqaanaan fuqahadeenu lusuusu lmuslimiin wey tuugada muslimiinta ee gaalada soo xada waa gaaladii dhacooda ugu banaanaa laakiin gaalka dimk maalkiisa iyo dhiiggiisu uu macsuumka muxtaramkaa yahay xoolihiisuna waa baadi mana la xadi karo waana masaa'ilkaas masaa'ilka mar badan dadka isaga dhex qasma masaladaasi marka min baabilmunaasaba waxaa weeye laba mas'alo dadku ay isku qasaan gaalku xarbi ma yahay saddex suuruu yeelan karaa inuu xarbi mutlaqanna u yahay muslimiinta muslimiinta inuu silmi iyo cahdi mutlaqa la leeyahay iyo inuu nus nus yahay qaar muslimiintana xarbi u yahay qaarna mucaahid iyo cahdi ay ka dhaxeeyo silmi u yahay qaarka xarbigaa xukmulxarbi buu qaadan calaaqadooda naf iyo maalba qaabka cahdiga ana maal iyo nafba cahdiga iyo silmigu qaadan masaladan taarifadaa way haddaba masalada mararka qaarkoodna jahligu saameeyo mararka qaarkoodna huluwigu saameeyo oo haddiiba gaalkan ay qayb muslimiina isayaan uu isku dayo qofka isayeen ee muslimiinta ah inuu kaa dhaadhiciyo adigana xarbi inaad tahay oo ninkan xarbi kuu yahay daahirka naska qur-aanka iyo sunnada nabiga sariixaba waxay tilmaamaysaa inuu cahdig iyo xarbigu qaybsami karaan oo nafti iyo maalkii saamaynaya ilaahay qur-aanka markii muslimiinta u kahadlaya wuxuu yihi wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasru maxaa ku xiga ruuxda isagay way islaynayaan diin buu gargaar kaaga dalbaday adigiina waxaa la yihi qaybbaa ahdi iyo ka dhaxeeyaa silmi marka ha u gurmanin sow ma aragtid muslimna gaalkan way isayaan daahirka naska qur-aanka adigana cahdi baa idinka dhaxeeya kaa xaaraantinimaynaya inaad u gurmato u heliso ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miihaaqu waxaa la leeya nabigeena calayh isalaatu wasalaam fii gaswati alxudaybiya heshiis buu reer maka la galay dagan heshiiskii ku jirin oo abubasiri iyaa yimid markii dambena gooni bay u baxeen iyagiiyo reer qurayshna dagaal baa ka dhexeeyey isdil iyo isdhac nabigiiyo reer qurayshna heshiis iyo nabadgelyo isdhexmar baa ka dhexeeyey calaaqada marka jamaacada abubasir oo muslimiinta iyo reer makana calaaqa xarbiya wey muslimiintii kalena uma banaanaanin iyo nabigu maadaama kuwa muslimiinta iyo nimankan dagaal ka dhaxeeyo inay iyaguna naf iyo maal banaystaan ay cahdiga jabiyaan uma banaanaanin waxaa ka horeeyey kaswatu badrin kaswatu badr quraysh markay soo socotay xudayfata milyamaan iyo aabihii oo soo hijrooday waa kay dhexda ku qabteen wakaydan xaggeen u socotaanoo meelahan andaan ka lena walle maxamed baad u socotaano hiirle iyo garab inaad u noqotaanay dheheen waa kay axdig iyo ballanta la galeen inay dagaal u soo raacayn waa la soo daayey nabiga u yimaadeen nabiga arrintii weydiye sal slam wuxuu yihi ballan haddaad la soo gasheen ordayana dhaafa ma u xudbeeyeen mise beder bayd hadda shakigaa gu dhashay madiinay u gudbeen dagaalkii u diiday inay galaan waayo cahdi bay soo galeen halkaa waxaad ka garatay muslimiinta weliba hal meel wada jooga inay qaarkoodna cahdi ku jiri kara qaarkoodna xarbi ahaan karo haddii la tacmiimiyo haddaba oo xukunkaa tajaawus lagu sameeyo ama waa qarab iyo waxaa weeye hawa ama waa jahli wey labadaa mas masaladaas waxaan ugadan leeyahay maalka aad heshay haddaba adiga ma kuu banaayo waxaa laga yaaba labada ninee wada socota midna inuu u banaanaado calaaqada ninkan ka dhaxaysa xarbi ay yihiin midna uu xaaraan ka noqdo calaaqada ka dhaxaysa aynan dhahayn qaaa xarbiya dimaadihi amwaashu inay banaanaato laba qofoo wada socota midna xaaraan midna xalaal u noqotana waa qawaacid muqarara sharcan oo nadaairteedu way fara badan yihiin nadaairteedu aad bay u fara badan yihiin mid iyo laba iyo saddex iyo afar ma aha qofka adiga dhiigka xoola kaa qaba xoolihiisa inaad si kalwa weyda ka qaadata ujuhda qaarkood oo ku banaan tahay ninkusan xoola ka qabinsa kama qaadan karo banaanka xoolihiisa ka mara wey manaa suwarku way fara badan yihiin waxaan rabaa inaan idhaahdo gaalkii xoolihiisa haddaad hesho hadday calaaqadiinu xarbi tahay ama adigu badda ka helo dooniya maraakiin afduulo ama dariiqa bariga ka helo isbaara iyo meel kamiina u dhigo hadday calaaqadiinu sharcan xarbiya tahay maalkiisu baalle iyo luqata muxtarama maaha waa maal xalaal ku ah risqun tayibun wey haddayna calaaqadaydin ka dhaxaysaay ay tahay cahdi iyo silmina maalkiisa bad iyo bari jooga adiga kuma banaano dhiciisuna kuma banaano siaan dhiiggiisu kugu banaanayn marka waxaa la qiimeeyaa qofka shaksiga ee mukalafka ah markaad maalkii iyo damkii iyo dhiiggii u timaado maxaa ninkan idinka dhexeeyey adiga ma cahdi baa idinka dhexeeyey mise xarbi baa idinka dhexeeyey labadaa kale xadi nin kale xukunkiisa otomaatiga isu siin dadood otomaatig isu siisa nin kale sitiy waxaa waa haldamaysaa xukun aadan lahayn baad qaadan waxaan xalaal ku ahaynna waad fulin sax muslimiintu haddaad tidhahdaan so kaljasadi alwaaxidi ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahari waalxumaa maaha seebuu gaalkani muslimiinna u layn anna musaalin igu noqon de mas'aladu hadday tahay aan xamaasoonno oo intaan isqiiro gelinna xuduudda sharciga aan ka boodnay de samee wad haddii kale waxaad ka qiila badnaanaysaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo abubasiiriya lala dagaalamayay isna cahdi sharciga xidhayy mauga qiiro badantaad u malayn kalala dagaalamaya abubasiiriya ba ka islaamnimo fiicnaa ninkiisa cahdi xidhaay nabi maxamed iyo saxaabadiisii cahdigu xidhay miyuu ka diin xumaan marka masaa'ilka cilmiga marka la soo gaaro caatifad iyo xamaasad laguma xaliyo laakiin mujtamaca bashariga wuxuuy abiica bashariga masalada weligeed intabihu mujtamaca bashariga abiicadoodu waxay tahay qofka markii la rabo dawaabita iyo xuduudda in laga boodsiiyo marka hore waa la shidaa waxoogay dhiiggiisi iyo karkiisaa la kiciyaa waa la xamaas iyo qiiro geliyaa si fudud buu marka xuduudda iyo dawaabid oo dhan uga boodi marka xamaasgelintu markii xuduudi la ilaalinaya way fiican tahay laakiin haddii dawaabidta shariicada aan la ilaalinin waxay noqotaa sida la yidhaha cawaatif idaa lam tudbaq bisharaa'ic inqalabat ilaa cawaasif dabaylo iyo duufaano dadka rogay caatifadu noqotaa haddaan xuduudda sharciga lagu xakamaynin marka hore caatifada intaadan gelinayo qiirada xamaaska horta xuduudda sharciga ee masalada ku xeeran baa meel la dhigaa markaad soo ogaato jidka ku furan waa lagu xamaasoodaa marka kaasaa qiirada iyo lagu istaaraa waxoogayo shidaalka iyo waxoogay koyalka kor loogu qaadaa laakiin adoon kala ogaani kor haddaad u qaado meel daaqadaad ka dhexboodi albaabti maxaa ka leexato inuu baab xihan yahay waa daaqada muraada jiiri marka intabihu masaa'ilka sharciga dee caatifad iyo qiiro la isgeliyo yaan xuduudda sharciga laga boodin masaa'ilka silmiga iyo xarbigana wax badan yaa lagu degdayn haddii kale fatwadii abuqataada alfilistiini baad fatwan doontaan asariqa alislaamiya la dhihi jiray ma maqashay weliga asariqa alislaamiya ingiriiska joogo abuqataada alfilistiini maxamuud ibnu cumar la yidhaahdo baa culuwii markii dambe wuxuu la tegey wuxuu masaladii lawaasim baa ka dhalan masaladu yidhahdaba waa la horkeeni lawaasimtan ka waran baa la dhihi yaltajib say u waday u waday markii dambe waxay gaadhsiisay asariqa alislaamiya muslimiinta ingiriiska ku nool bu wuxuu yidhi bangiyada dukaamada subermarkeedyada qofkii luuq maraya jeebkiisa way xadi karaan way boobi karaan way banaan tahay kaasa waxaa loo bixi asariqa alislaamiya markii dambe nin la yihahdo mustafa xaliim abubasiira baa kitaab ka qoray kitaabki waa mabuuc magaalada ugu yaala kol baan musafa qaar baan hayaa masaladii buu sharcan ina ka qoray masalada cuhuudda iyo xarbigana masale ay sikaaru alaba geli karaan maaha waa masale mar walbaba acraafta iyo curfigu uu ta'fiiriyo oo saameeyo wey laakiin hadda mushkiladana haysata nimaan silmi iyo xarbi iyo dawaabiti waxba ka aqoonin baa fatwoon kaasuu dabaalan masaa'ilka cilmiga intii qiirada laga daayo cagta ha laga dabciyo oo masaa'ilka cilmiga wasankooda cilmigaa ha loo daayo haddii kale diinna u gargaari mayno dadna reebi mayno waxay dhahen laa ardan qataca walaa dahran abqa diinna loo gargaari maayo dadna hari maayo hadhowna alla haddaan saa yeeli lahaa waxba tari mayso hasha markay meesha maraysa yaa yax yidhahda wey ka luuqa maraysa hasha iga luntay halburaad qaadaya baadi oo ka luntay meel ciriiri iyadoo martay alla halkaa maraysa yaa yax yihahda yaa joojiya halkaa maalinkii maraysa yaa joojiya waxba inoo tari maysa mar baan kusoo gubanay marka kaafirka maalkiisu haddii uu macsuum yahay iyo muslimka maalkiisa macsuumka ah haddaad meel cidlaha ka hesho maaligna aadan garanaynin waxaa la yidhaahdaa luqata axkaamteedii waata wa akhduhaa inay qaado lilxuri ninkii xorta ahaa min mawaatin meel cidla uu ka qaado aw uruqin jid uu ka qaado aw masjidi salaati masaajid lagu wada tukanay uu ka qaado baa afdalu ka fadli badan in khiyaanatan hadduu wax isdabamaris qad amina aamin ka yahay walaa calayhi isaga korkiisana akhduhaa qaaditaankeedu tacayana ku caynoobin wuxuu ku leeyahay xukmu akhdi luqtati waa mustaxabaadka weeye waa iska sunno waajib ma aha asalka ama waa fardu kifaaya dad badan haddii aad tihiin laba xaalo haddaba xaggeed ka qaadi kartaa meel cidlaa inay joogo xayawaankii ama xoolihii meel cidlo oo duur cidla aad ku aragto kow inaad meel jid oo la wada marayo aad ku aragto masaajid lagu wada tukanayo dadkiisu badan yahay inuu wixii ku dhacay dhalaal banaanku ku dhacay guduhu ku dhacay waysaduu ku dhacay jidkaad wax ku aragtay meel banaan duur cidlo ama neef xooloo nool ama maal kaloo yaallaad aragtay waad qaadi kartaa inaad qaadaana ka fiican hal xaala marka laga reebo oo lilmakruufi gadaal inoogu iman doonta hal xaala marka laga reebo markaad qaadayso laba shardi baad leedahay shardiga koobaad qof xor ah oo tasarufi kara waa inaad tahay falaa yajuuzu lilcabdi ahdu luqaati ilaa biidni sayidihi wey sayidkiisunu idna maahane way xoolahan hadduu qaadaaye da addoon xoolo qaaday hadhow meel loo raacda ma laha maxaa loogu diiday marka xikamka waxaa kamida layidhi waxa loo qaadayo si qofkii lahaa in lala raadiyo weeye kow ninka addoonka ana laba sifo uu leeyahay badana ugu kaalmayn maayaan inuu xoolaha dadkii lahaa la raadsado marka koowaadee addoon xoolama lehe wuu iskaba baahan yahay horta waxaa asal ah inuu iskaba baahan yahay midda labaad mujtamacu maadaama addoon uu yahoo la liido inuusan waxyaabo badan ka sariiganin baa badan qofkuna dadka hadday dadkaasoo dhan maanta ninuu yidhaahdaan tuug weeye kawatuugun la wada dhaho maalinka daba tuugu iska dhao wuu iska aqbali tuugnu yii wuu iska rumaysanba marka dambe waan isaga qanci haddii wixii lagugu celceliyo lagugu isugu tago adigii laftaadii haddii lagu yihahdo nih waa lagaa yar garasharoon yahay waa lagaa caqli badan yahay qof kastaba hadduu ka yihahdo waa lagaa caqli badan yahay marka dambe laftaada waxaa ku qanci in lagaa yaraa caqli badan yahay ninkii haddii la yidhahdo waa addoona waa laga fiican yahay oonu ixtiraam la-aan loola dhaqmo marka dambe isna wuxuu isaga qanci inuusan shaksiyad iyo qiimo badan lahayn oo masaarka qaarkood uu soo maro addoommadu min al amwaali bay ka mid yihiin marka dambe waxaa badan inuu isaga qanci isaga iyo bahaayimtaas wax badan inayna kala duwaneyn oo xataa mukallaf inuu u halmaamo saas darteed waxay ninka mukallaf ninkani inuu dayacaa badan ama ay ku lumta yuusan qaadin lilxuri saasaa loo yihi ninkii xorta ahaa shardi labaad baa ku xidhan inaad ku kalsoon tahay xoolaha inaadan khiyaamaynin id khiyaanatan qad aminaa khiyaana hadduu ka amiya laakiin haddaan isku taqaano ama danigaagu raajix u yahay inaadan xoolahan kaa badbaadaynin ooy kugu lumayaan banaanka isaga mar isaga tag ama waxyaaba horaa kugu lumay ama naftaada aada uma aaminsanin intay kugu lumi lahaayeen xoolaha banaanka isaga mar lacalla cid kale oo aamin ah ilaahay ha inuu keenaa laga yaabaayo dadkii lahaa ay gaarteen goormay masaa noqonaysaa xukunkeedu waa haddii aadan keliga ahayn haddii baadidan cid aan adi ahayn oo meesha joogtaba ayna jirin qaaditaankeedu waajib buu kugu noqon walaa calayhi akhduhaa tacayana taas uga jeeda khiyaanada si looga badbaada inay mas'alada khiyaanadu iyo ka aamin noqoshadeedu ay ictibaar iyo tasiir saamayn leedahay nabigaa tilmaamay sala allahu alayh alih wasalam wuxuuna ku guubaabiyey ninkii baadi qaadaay saanay naftiisa ugu fududaanin inay ku lunto ama u lunsado inuu markaaba markhaati geliyo oo wuxuu uhi man wajada luqaatan falyushid daway cadlin walaa yaktub walaa yacbas wuxuu yihi qofkii baadi hela laba markhaati oo caadiliin oo aamina ha u sameeyo yuusan qarin oosan xasaysan baadihii oo yaan lagaa arkin oon lagaa maqlin yuusan dhihin yuunan ku ciyaarin oon dayicin fain wajadaa saaxibahaa falyaruddahaa ilayh haddii uu qofkiina ha yimaado ha u celiyo wailaa fa huwa maarullaahi yu'tiihi man yashaa haddii wax la hela waayana waa maal ilaahay oo ninku doona uu siiyood heshaye iska intifaacso faafaahinteeda taa waa iman doontaa halkaa nabigu wuxuu tilmaamaya alayh salatu salaam fuqahauna ka hadlaan si aynan kuugu lumin nafya shaydaanna kuugu sheekayn markhaati isaga yel mar haddaad dadkii markhaati gelisoo lagula ogaado hadhow naftaadu ma sahlana ee ku fakato ama ay fudaydsato markaad hesho maxaad sama inaad qaado yacrifu minha wuxuu ka garanayaa oo aqoonsanaya aljinsa jinsiga noocay tahay waxa ay tahay buu aqoonsan kow walwicaaa weelka ay ku jirto wa qadrahaa intay tira la eg tahay walwasfa tilmaanteeda iyo walwikaaca waxa ku xihan hadday lacag iyo wax weel ku jiro tahay weelkay ku jirta waa nooce midabkee leeyahay iyadu intee bay la eg tahay ma lacagba lacag hadday tahay ma kinyaanba ma doolarba doolar hadday tahay kasi wasfigeeda si hoosa garo ma boqol boqolba ma konton kontonba ma labaatan labaatanba ma toban tobanba lacagta sii kala fiiri walwikaa maxay ku xihan tahay korka maxaa kaga xihan maxaa ku qufulan maxaa ku duuban waxaasoo dhan baad aqoonsan waxaana loo aqoonsanayaa iyadii meelaha lama warwari karo dadkana loo sharxi maayo qofkii lahaa tilmaan baa lagu aqoonsanaa oo hadduu tilmaantii keeno qofka waa la siinayaa wax lagu tuhuma tilmaantaa uu keenayna aynay jirin qofkii haddaba tilmaantii yacrifu minhaa baadida wuxuu ka aqoonsanayaa qofkii helay aljinsa jinsiga iyo waxa ay tahay walwicaa'a weelka ay ku jirto wa qadrahaa intay tira la eg tahay walwasfa tilmaamaheeda iyo walwikaa'a xarigeeda xadiidka zayd ibni khaalid ee saxiixaynkuu tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay sadaqatu dahabi walfidati buu wuxuu yidhi icraf wikaa'ahaa wa cifaasahaa uma carifhaa sanatan weelkeeda iyo xarigeeda garo oo aqoonso sanadna yaboohi ama yaahdi ama haybaari midaa tiraadaba riwaayadka qaarkooda marka waxay ku dareen hadduu qofkii lahaa yimaado fa ataa biwasfihaa tilmaanteediina la yimaadoo sheego si hadduu tilmaantii sheego waxaa shardi ah inay fiqa iyo kalsooni timaado in ninkana uu daacad yahay haddii tuhu yimaado laba suura labadaba tuhunka waa keeni kartaa kow qofkani inuu qof xogtii maqlay ama sirtii ay baxday waxay tahay uu yahay in xogtii iyo sirtii ay baxday oo banaanka laga ogaaday ama reerka iyo guriga iyo meesha alaabta la keenayba meel uu kaga lug leeyahay ninkaasi wax soo qashay baa dhici karta iyo ninka haddii lagu yaqaano inuu fooxlo yahay oo jimanka la shaqaysto oo laga yaabo jimanku inay usoo waramaan la nimankan idiin imanaya wax badan sheegaya jin baa u warama markaad sii socotana warbixin iyo ribood kaa geeya qof kastaba qariin jinaa ku lamaan sanada waxaa laga yaabaa inaad qariibsataan laakiin si aydaan kuwo badan oo sheeganaya awliye u moodin de waxba aan ka aqaanay say wax u dhaaf ugaadaan qaababkay wax ku ogaadaan baa wax idinka tilmaami aada idinku sii geli maayo de halka inay qaar kala jaan qaadaan waan ka baqay waxa la sameeyaan waxaa weeye qofka bini aadamka sida nabigu shacsan qof walba qariin baa ku lamaan qariinan min aljinni baa ku lamaan shareecadeennu waxay amartay guriga markaad gelaysa bisinka qabso guriga haddaa markaad gelaysa bisinka qabata banaanku kaaga hari haddaadan bisinka qabanina taniya daartu kula tegi guriga meesha wax dhigtoo dhan boogaan nimankani waxay dabaan haddaba shabakad jin ay samaynayaan qariinkii dadka la socday baa layn laga xiran gurigaa wuu ka soo warbixin marka marka saaka markaad soo socoto uu ribood buu kaasii horgeyn soo socdaa dhar saasuu qabaa dad saasuu ka soo tegey wax saasuu guriga kaga yimid meeshaa waxaasaa ugu jira jeebka waxaasuu ku wata bisinkana maadan qabsanin mogta guri hogaa gelaysa saasuu usoo socdaa markaad timaada hebel hebel baa la dhahaa ha hebel hebel miyaa waa nin warbixintaada loo keenay hebel hebel miyaa haye saasoo maaha saasoo maaha ha ha ha haan baa kaa soo hari wallahi ninkan awliye weeye waxma ogyahay baa dhihi war ninkan waa loo soo warbixiyayo jimo kula jooga u waramay xilligii xajaaj baa waxaa dhacday waxaa lagu yihi xajaajow ciidanka waxaa ku jira in wax allaale waxaad samayso iyo waxaad nin kula shirtabo ma dhici karto u jooga ii keena waa loo keenay waree maaligaa waxa kalo hawana wa waxoog markaasuu wuxuu ku yidhi iila sheeg waxaad og tahay hebel baa xilligaa is aragtay saasa isdhahdeen hebel baa xilligaa saas isdhahdeen warqadaasaad qortay saa saasaad ku qortay ha xajaajna caqli badan buu ahaa sug buu yidhi xabirkii usii jeedsadoo ciid qaaday oo dhagxan keliyey markaasuu yidhi ii sheeg markaasuu yidhi waa intaa intii buu sheegay wuu iska daadiyey ciid buu qaaday isagoon tirin buu yidhi sheeg waa garan waayo waa ku gartay buui jinkaagiibaa ila tiriday buui markaan la tirinayo saasa xogtii warka ku heshay qoorta jaray raaim tuugaa tahay buui adoo kale in qoorta lagu casay inbaad ku fiican tahay waa hore taasaa loo garan jiray innaga laakiin awyay noqdeen kuwii jimanka la shaqaysan jiray marka jimanku kan wax ku yeelayana waa shirkadu ka mid yahay kusoo dhufo hadhow markuu i yimaadana ka baxo banaanka ka mara ilaa waktigii aan u qabtay ee sanadkii laga gaarana ama xilligiina daaye xilligii markii la gaarana jug ka siiya isagoo ordi ha yimaado waxaan waa shabakad wada shaqaysata wey laakiin gabar markii loo tago waa la caafimaad odhahaysa waxaa lagaaga halilaya waa hebel tegitaankiisa waxaa lagaaga halilaya waa hebelkaa u tegayse aysan iyo ninka ku duraya ku gujinaya ay saaxiibada yihiin wixii meesha ka soo baxana commission uu ku leeyahay ninku ragga ku leeyahay marka shabakad sidan u wada shaqaysata weeye intaa ka badan sii geli maaye calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan idhaahdo ninkaa hadduu fooxel iyo wax lamida yahay oo jiman iyo intuu wax la shaqaystay inuu tilmaantii jiman usoo warrameen tuhuna la qabo isagana lagu siin maaye markhaati iyo qado iyo baalulxalif iyo walyamiin baa lala aadi waxifduhaa markaad eb soo qaado aada hesho inaad ilaaliso meel lagu badbaadiye geyso wey waxifduhaa baadida xifdinteedu fii xirdi milin iyadoo kale meesha lagu xifdiyo in lagu xifdiyaa la rabaa kaasoo curifa laysla yaqaan xoolo nool hadday yihiinna xoolahaaga nool meesha lagu xifdiye geed hadduu gaadiid iyo gawaari yihiinna meesha gaadiidka iyo gawaarida ku xifdi hadduu lacag iyo dahab yahayna meesha lacag iyo dahabka la dhigta dhig waa meel xoolaha noocana meesha lagu xifdiyo iyo sida loo xifdiyo inaad samayso wey intaa markaad samayso waxaan leenahay xoolihii waad soo qaaday tilmaamihiina waad garatay xoolaha waa xoolehee waa xoolaha badan ama qiimaha leh wax yaroo shan shilin iyo toban shilin iyo hal nacnacihi iyo xoolo yaroo tibirih iyo waxaasoo kale wax weyn maaha wain turid haddaad doonto tamliika nasrin wax yar haddinaad milkido carifaa waxaad yabooysaa biqadri aalibin ninkii raadinayey qadarka uu daydayi karo intaa in leeg baa shan shilin la daydayi karaa shan shilin baa jidkaa ka qaaday ninkii shantii shilin jeebkiisa ka waaya intee in leeg buu dayday waxaan haduus yahay waxaan laba daydaynina iska cun iska qaado oo markaad saa u heshaba meesha ku xigta wax kaga sii galo hadduu yahay wax wax yar la daydayayo laga yaabo boqol shilin iyo shan boqol iyo ku shilin iyo inuu yahayna wax yaroo inta la isleeyahay qofkii lahaa uu dayday qadar leeg dadkii weydii oya wax ka lumeen dheh hadduu wax badan yahayna way soo socotaa masalada waxaa loo dariishanaya xadiidkii anas ee saxiixayn nabigu calayi salam wuxuu leey marra bitamratin fi ariiqi tibir jidka taaloo nabigu soo maray hal tibira oo jidka yaalluu soo maray faqaala lowlaa anii akhaafu an takuuna min asadaqati la akaltuha sadaqo inay tahay haddaana ka baqayni waa iska cuni lahaa nabigu ma yaboohinina soomaali waayo hal tibira nimay ka dhacday beeraley tibir ree madiinaha mu malanaysaan xaba tibir waree xaba tibira iga dhacday u dayday nin kaaratee soo rartay nacnaca oo hal xaba dhacay hal xaba dayday malanaysaa mise waktiga ka bixia ka badanba waxa saasoo kaleete saa u yaryar isaga intifaac wixii ka yar haroon laakiin wakti badan aan la daydayni oon maal weyn ahaynna wax yar dadka way weydiye carifa wain turid haddaad doonaysa tabliika nadrin wax yar inaad milkido carifa waxaad yabooysaa biqadri aalibin qofkii intuu qadarka uu daydayi karo ay weli ku yar taagnaan karta qiyaas ahaan intaas baan way weydiin dadka inta haddii la dhaafana iska qaado wa gayrihi waxaa yar waxaan ahaynna sanatan ay carif sanatan sanad baad yabooyin waatuu nabigu ui uma carifaa sanatan sanad baad yabooyin oo meelaha loo malaynayo iyo meelaha dadku isugu imanayo baa la raadin cidda ay wax ka lumeen ama lagu dhadhajin ama dadka laga weydiin kadib haddii wixii lahaa la waayo fa huwa maalullaahi yutiihi man yashaau walyatamallak ha milkiyo in yurid haddii uu doonayo oo wayadmanahu hadan dhabo in jaaa saaxibun qofkii saaxiibkale hadduu yimaado fain jaaa saaxibuhaa yowma min addahri inta aada nooshahay qofkiinaa mar un hadduu yimaado waad u damdhabi hadduu imanba waayana xoolaha waad iska intifaacsan kartaa waad iska milkiyi kartaa intaas oo xoolihii yabooyintoodii qayb baa la soo reebi doonaa inoo iman doonta ya intan aan ku dariyo xoolaha aada soo heshay qaybaan in la yaboohiyo oo la naadiyo aan sugiba kelin baa jirta wamaa lam yadum waxaan joojiri daaimi karin jiri karin kalbaqli sida khudaartii oo kaleeto khudrad baad soo heshay moosa jawaan dhan oo moosaad soo heshay xoolo badana hade haddii aad tiraahdo sanad baan naadini mooskii sanad ma joogi sanad ma jirayo waxyaaba aan jiri karin baad soo heshay baacahu wuu gadayaa waad iibin lacagtiina meel baa dhigi wain shaaa hadduu doonana yacamii wuu iska cunaya waad naadin wixiina waad intifaacsan ama intaad gadhaan lacagtiisa meel dhigi ama intaad iskaba cunto baad qiimihiisii waad naadin maalinkii qofkiina ha la helo qiimihiisii baad siin laakiin xoolahan maalka yuusan dayacmin adu haddaadan cunayninu maca hurmihi isagoo dandhabaya wain shaaa yacamii maca hurmihi isagoo dandhabaya hadda waad dandhabi doontaa iska intifaacso naadi qofkii lahaa haddii la helo qiimihiisii baad siin laakiin haddaad tidhaahdo aniga gadina maayo cunina maayo waa naadin haddaad tidhaahdo xoolaha waa lagu yeelan waayo banaankoodina kagamaada tegin si qof xifdiya uu qaado ariiqii xifdigii lagaa rabayna maalan marinee sababan lilitlaafi baad u noqotay qofkii maal qof muxtarama uu leeyahay sabab u noqda inuu dayacmana wuu dandhabaa isagaa lagugu leeyahay haddaan labadaa midna yeelayna gadaynin intaad cuntana hadhawaadan dandhamaynin haba qaadin halkiisa u daa nooc kalaa soo baxay oo labadaa u dhaxeeya wixii jirayey iyo waxaan jiri karin wax u dhaxeeyaa soo baxay waduu cilaajin midka ka shaqaynta u baahan lilbaqaa'i suu u jiro karutabid oo kaleeto weeye yafcalu fiihi wuxuu ku samaynayaa alalyaqa sidaa habboon oo min baycihi inuu gala radban isagoo qoyana kow aw itajfiifi inuu ingejiyoah ama inuu cuno ah inuu iibiyo isagoo qoyan miraha in laga shaqeeyo u baahan yahay rudabku si intii la qallajiyo timir u noqdo cinabkiina la qallajiyo zabiib u noqdo ka shaqayn iyo xirfad buu u baahan yahay midka sidaa ah saddex kii fiican baad samayn saddexdii labuu halkan ku sheegay inaad gaddo oo wax la ogolyahay ood lacagtiisii meel dhigto sidaana ku naadiso inaad ingejisood ka shaqayso isagiina aada meel dhigto sidaana ku naadiso inaad cunto ood lacagtiisii dandhowdo sidaana ku naadiso saddexaasaa furan haddii tajfiifkii kharash iyo lacag u baahdo maxaa la samayn laba khiyaar wey imaa in la helo qof lacagtii ku sadaqaysto adig iyo qof kala noqon yahay wa imaa qaarkii intii la gado qaarka kale lagu cilaajiyo o lagu daweeyo waxaa kaloo bannaan in qaadi iyo maxkamad inta la geeyo iyagu ay xukumaan masale waana iman doontaa iyaduna waxaramuu waxay xaaraantinimeeyeen culimmadu laqtan in baadi la qaado min almakuufi meel baadi loo cabsanayo limilki xayawaanin xayawaan inaad milkida aada u qaado manuucin iska celin kara iska reebaya man min adaahu dhibkiisa meeshaa cabsidaa dhibkeeda beli ladii kiibay sunno tahay in la qaado laa yaxtami aan iska ximaayeynaiyo celin karin minhu waxa laga baqaya kashaati neef harya wey wuxuu ku leeyahay haddaad duurkaa ugu timaada neef xoolaa oo aada rabto markaad qaadaysa laba mid bay noqon inaad rabto inaad xifdido ood badbaadiso qofkii lahaana naadisay inta ugu imanayo waad qaadi kartaa xoolahoo dhan in niyadaadu ku jirtay iska milki aakhirka xoolihii baa laba loo qaybin xoolo sigaaru sibaac iyo duurjoogta yaryarkaa iska celin kara sida geela iyo xoolaan iska dhicin karin sida ariga kuwaan iska dhicin karinna waa qaadi kuwa iska dhicin karana faraha ka qaad nabiga xadiis zayd ibn khaalide saxiinka waxaa la weydiiyey markuu dahabka iyo fidada ka hadlay baadidooda waxaa la yidhi fadaalat libili baadida geela ka waran wuxuu yidhi maa laka walahaa adiga baadi geel maxaa qoorta isu kingeliyey macahaa siqaauhaa wa xidaauhaa kabahadiyo lugo ay ku socotana way qabtaa caloosheedoo biyihii laba toddobaad iyo bil haynayana way cabsan tahay taridu lmaaa wa taakulu shajar meelaha biyahana way iskaga aroori geedana dhirtaana way iska daafi xataa yajidahaa rabbuhaa ilaa ninkii lahaa ee raad qaadaya ku raad taagnaa uuga yimaado marka saas darteed wixii iyagu xayawaanka yaryarkiiya way iska celin kartaaye banaanka ka mar ariga soo ma ah waxaa la weydiiyey wa can daalati alghanami ari baadiya haddaanaka ka waran baa layidhi wuxuu yihi hiya laka aw liakhiika aw lidiin ama adaa yeelan markaad qaado ama walaalkaaba ama heri ama kuugu imanoo yeelan wixii labadaa ka baxsan walaabaa cagta mari buu yidhi taana wuxuu tilmaamay in la qaado geelana la iska daayo geeli ninkii lahaabaa jeceloo kollaba ku raataagane inaad milkidaad rabtaa faraha uga qaad saa u imanaya xayawaanka saa darteed muse sigaaru sibaaca iska celinaya haddaad rabta inaad milkida inaad u qaada lama ogola kan kalena waa la ogol yahay ninkii la hadduu soo raad qaado ku yimaadana dandhowgeedaa lagugu leeyahay khayiru bayna akhdihi maca alcalaf tabarucan aw idniqaadin bisalaf xayawaan baad soo qaaday xayawaankii biil iyo daw u baahan yahay khayirhu qofkii soo qaaday waxaad kala dooran siisaa bayna akhdihi inuu qaada xamaabkii xoolaha ahaa ee baadida ahaa maca alcalafi isagoo quudinaya tabarucan sadaqaysi oo cuntada ku sadaqaysanayo oo xoolihii lala raacayo bilaash lagula raacayo oo cuntada xoolaha la siinayo la iskala siinayo ko aw idni qaadin ama nin qaadiya uu idno bisalafi inuu usoo daynto ama naafkan dayn in lagu calfiyo intuu maxkamad iyo qaadi geeyo uu dayn usoo qaadiga xukun ka soo qaata neefkaasaan hayaa waxaasuuna u baahan yahay in la yidhahda bas dayn waad u qaadi kartaa si hadhow ninkii looga qaado xoolaha lahaa waan iska bixiyey hadhowna ninkii baan ka rabaa lama ogola ama adigu bilaash ku bixiyo oo ku sadaqayso ama haddaad rabta dayn inay noqotaay qaadi u tag oo qaadiha soo xukumo aw baacahaa ama wuu gadayaa waxafidal asmaana lacagtuu xifdinayaa ama intaad iibiso culayskeediiyo kharashkeedaba ka baxdo lacagtii ninkii meelu dhig aw aklihaa inuu cunaba oo iska qasho multaziman isagoo laasimsanaya damaanan dandhow aw aklihaa inuu cunoo qasho neefkii multaziman isagoo laasimsanayo dusha u ridanaya damaanan dandhow intaasaad khiyaaru leedahay war inaad nafaqayso ay jirto oo laba arrimooda ama adigu ku sadaqaysa ama qaadiya soo xukumo ama iibiyo lacagteedii xaji ama adiguba qala oo cun martidii iyo munaasabadaad lahayd iyo xilli abaaro oo kuladood ku barbaxday iyo qof baan u baahnaa iyo wax uga faa'iideyso laakiin ku talagal inaad dandhowdo dandhowgii waxbaa ka dhashay neefkii waad cunay waanu ugu tegey dandhawiisiina waan diyaariyey seen dandhawi samaynayaa walam yajib ma waajibin ifraazuhaa gaar in loo maro oo loo sooco dandhawi oo lacagteedii meel ku ridaayay laasimkuguma aha waayo milkigiina lagaa guddoomo damaanadaadiina ka bixi mayso xoolahana milkigii ninkii noqon maayaan oo intaad meel ku rida haddii la xado xoolihii waa lagugu leeyahay saa darteed inta lagaaga imanaya qiimaheedii gaar intaad u socdo meel gaara dhig waajibkuma aha xoolahaaga iska waho dantaada iska dhaqo marka lagu yimaado un dandhawi xoolahaaga uga soo saaro usoo qabo usoo usoo soc walam yajib ma waajibin ifraazuhaa gaar in loo sooco damaaradii iyo qiimaheedii ood meel gaara u dhigto waa haddii aada adigu cuntay wey waalmultaqatu kii banaanka laga soo qaaday fil ulayeyni labada xaale ee hore fiihi isaga takhyiirun baa ku jira faqad oo keliya halkan wuxuu ka hadlayaa haddii waxa la soo qaaday adigu banaanka aada ka soo qaaday laba xaalaa kuu furan waxyaabihii aan nafleyd ahayn wuxuu waa muftaqata ee min hayri lmakruufi leh xoolahaad ka soo qaaday meelaan cabsi ahayn oo aamina intaa waxay daba socotay xoola meel cabsi aad ka soo qaaday xoolahii aan cabsi ka soo qaadin inaad cunta laguma ogola ama gadoo lacagtooda xifdi ama calafkoodii tabaruc iyo deyn midkood ha noqoto walmultaqatu kii la soo qaaday meelaan cabsi ahayn filuleyeyni labada hore oo in la calfiyo iyo in la gadaa baa takhyiirun kala doorasiin fiihi saa ku sugnaatay faqad oo keliyo ow akliyaa multaziman damaanan lama ogola laqiii ilmihii caruurta ahaa ee banaanka laga helay laqiidkani waa ilmo lasoo tuuray wey oo meel cidlaa la dhigay lagagana tegey laqiidku ayaa aad buu isaga badan yahayo laakiin isagoo meydaa badan isagoo meydaa badan in meelaha laga helo laakiin isagoo nool ilmo meel cidlaa la soo dhigay baa laga hadlayaa marka wuxuu yihi lilcadli an yaakuda iflan lilcadli qofkii caadil ah wuxuu xaq u leeyahay an yaakuda inuu qaado iflan ilmo yaroo nubida lasoo tuuray banaanka lagu tuuray fardu kifaayatin wahuwa akhdigu qaaditaanku fardu kifaayatin weeye waxabnuhu xanaanayntiisuna kadaa sidoo kale fardu kifaaye weeye ilmo caruura meel haddii lagu arko oo cidlaa la soo dhigay dadkuna meesha ku badan yahay qaaditaanku waa fardu kifaaya dadka haddii ilmaha la qaadi waayo waa la wada dambaabi dadkii qaadi karay hadday qof keliya arkana qofkii yatacayanu calayhi fardu cayn buu ku noqon waa midda koobaad ilmihii markii lasoo qaado xanaanayn iyo daryeel iyo dhaqaaluu u baahan yahay in la xamaaneeyo oo la daryeelo oo naftiisaa la badbaadiyana iyadana waa fardu kifaaya ummadda waa dad u istaaga in laga helaa haddii la wada waayo way dambaabayaan tafaasiisha xadaanada iyo dhaqaalayntu abyaartan dambe ay ku soo socotaa waxaa loo daliishaday baabkan qowluhu tacaala waman axyaaha fakaanamaa axya nnaasa jamiica qofkii naf nooleeya qof dadkoo dhan nooleeye buu la mid yahay ilmahana meesha intii laga qaada haddaan la xanaanaynin dee noolaan maayo wuu dhimanayaa bal fuqahada muslimiinta waxaa ka mid a qaar ku tegay haddii aad aragtay ilmihii ood qaadi karto oo aadan qaadin ood halkii isagoo sakaraadaya kaga tagto ama intaad iska ag istaagtay iskaba daawato sidaa ku dhinto in magtiisi lagugu leeyahay magtiisi in lagugu leeyahay waxayna gelaysaa masaa'ilka atarku ficlun ay dhahaan walidaalika sayidii cabdullah ibn ibraahim ashanqiiti waa kii uu lahaa kitaabkiisa manaaq sacuud watarku ficlun fii saxiixi lmadhabi markuu ka hadlayey lahu furuucun dukirat fi lmanhaji wasarduhaa min bacdi dalbeyti yeji markuu ka hadlayey wuxuu ka hadlayey qofaad biyo u diiday hadduu dhinto qofaad cuno u diiday hadduu dhinto qofaad dawo u diiday hadduu dhinto danaan wax qoran aqooninoo dayntii noo kala qor yidhi haddaad diinto i lunto intaba dushaada inay tahay oo fal adu aada samaysay waxaanay u dhinteen xoolaha u lumeen saas darteed adiga lagaa dandhabayo marka watarku ficlu fii saxiixi madhabi masaa'ilka ka ratibay ka mid tahayo fuqahada shaaficiyadu tarkigu inuu ficil yahay bay qabaan walidaalika subki raximah llahu tacaala masalada usuulku markuu ka hadlayey wuxuu yidhi waxaan helay daliil aanan arag wax ku baraarujiye tarkigu inuu ficil yahay ilahay baa suurat lmaa-ida ku yidhi buu yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh cadamu nahyi cani lmunkari waa tarki ilahayna wuxuu yhi labisa maa kaanuu yafcaluun ficil buu ku tilmaamay tarkigu inuu ficil yahay qur-aankaabaa sheegay buya marka saasay fuqahada shaaficiyada qabaan marka masaladaas haddii faqiih maalikia lagu geeyana horey buu marta kaaga xukumay isagu nimanka qudaada iyo imaaraadka wilaayaadkuna si gaaray u yar jecel yihiin fiqiga maalikigo baabkaa marka lasoo gala madaahibta kale uu ka yar adag yahay ijtihaadaadkiisa saas darteed waa iska abiici marka ninkii waxoogay wli wilaaye imaaro hela nawaasishiiyo ijtihaadaadkii maalikiyada inuu ku dhex wareegaysto waxoogay arad iyo xaajaa gashayo oo wax masalo macruufa weeye walidaalika fuqahada maalikiyadu baabkaas in naf loo dilo maalna loo qaato qofna loo ciqaabo liqabaayaa sulta iyo imaaro ku saabsani aad bay u badanta bay ka adag yihiin madaahibta kale walidaalika fataawada mutaakhiriintooda waxaad ka heli waxaadan fataawada fuqahada kale aadan ka helaynin marka daba iska fataawa ijtihaadahe waxaa marar badan dhacda baabulhawa markay gasho qaciyaadkii shariicada fataawa fulaan iyo nawaasil fulaan in lagu banaystaay markay baabulhawa bata way dhacdaa qaciyaad shariicadoo nusuusta cumuumkooda tilmaamay wixii laga carabi jiray taqriidki iyo qowl fulaan sheekh fulaan xujo ma ahani asheekhu huwa lxujati hebelbaabasaa yidhi in qaciyaad shariica lagu banaysta baabulhawa baa iska gasho laakiin maalikiyada haddii lagu geeyo magaha iyo maalalka maal badan horay baa lagaaga xukumiya hadalba lagu weydiin maayo codkaaga jubba lagaa soo celin maayo marka waxaad tiraada waa markaa yar cararsato xaggaa shaaficiyada iyaa loo cararaayo shaaficiyaduna dalafka kale aada ugu dhow yihiino asalka cismada dimaag iyo amwaashi iyay siiyaan iyo baraada qofka bay asalka haalibka siiyaan intay qiim u heli karaan xaggaas iyagana mariyaan marka laba nin oo labadaa kala haysa inay marar badan iskhilaafaan isku dhacdhacaan shayska abiica weyala yaabina laakiin maay isku haystaan horaa lasoo haysan jira wy marka waquutuhu ninkaa cuntadiisu min maalihi xoolaha isagu uu leeyahay baa laga bixin biman qadaa ay bitaqdiiri man qadaa nin qaadi ah xukunkiia qadaraya waxaa laga hadlayaa ilmahan meel baa laga helay xoola iyo lacag baa lagu laabay oo ku jira hadduu isagu maal iyo xoolo leeyahay maalkiisaa laga nafaqayn oo laga biiri oo qadarka biilka laga siinaya yaa qoondaynaya qaadi baa loo geynoo xukumi xoolahan aan u haynaa waa la diiwaan gelin ilmahan muxuu u baahan yahay maalintiiba intaasaa ku bixi karta ilaa xoolihiisu ay dhammaadaan dee waalidkii ilmaha dhigayna qaar baa xoolo ku laaba waquutuhu cuntadiisu min maalihi xoolihiisa ay maalilaqiii iyo waifli xoolihiisa biman qadaa ay bitaqdiiri man qadaa nin qaadi oo xukumay taqdiirkiisa iyo jaangoyntiisaana loogu biili lifaqdihi ay lifaqdi maali ifli ama laqiiqi ifligii ilmihii yaraa xoolihiisii haddii la waayo ama maba lahaynba xoolo lama socon ama wayba dhammaadeen intii way dhammaatay ashhada wuu markhaati gelinayaa ninkii gacanta ku hayay uma iqtarada calayhi isagu usoo deymanaya deen isagu ku qoray usoo qaadaya ama waa ku xanaanayno waa kuu dadaali laakiin biilkaaga ima saarna deyn baan kuu soo qaadi ama anigu deynka aan bixiyo ama aan cid kala ka soo qaado markhaatina waa loo yeeli ilmihii baana deynka lagu qori kow in yufqadu waase haddii la waayo baytulmaali baytulmaal haddii la waayo haddii baytulmaal muslimiinayo hay-ad iyo dowlad biisho la waayo iyo cid ku tabarucda ama maba jiraanba ama baytulmaalkii lacagiba ma taallo waa faaruqay waa loo soo deyman cid ku tabarucda iyo jiha kaloo nafaqaysa haddii la waayo ayib deyntan aan ku qorayo ilaa uu qaan gaaroo weynaado maxaan samayn de markuu weynaada xoola yeeshaa laga qaadan walqarda deyntana khud ka qaada minhu isaga ladalkamaali markuu kaa noqda dhammaystirmo ee qofeyna uu ka lafana noqdo maalna yeesho adeer buugganaa lagugu soo koriyo lagugu leeyahaye xoolaan iska bixide innaga waxaan u malaynayaa ninkii wax u heli kare ilmo sidaasa gacantiisa soo galo inaan deynba lagu qorin laakiin waa in diiwaan loo sameeyo waa in fayl loo sameeyo haddaad tabarucdana ajirkeeda allaha ku siiyo hadday deynkaa lagaa dhigto markhaati loo yeelana xaq baa loo leeyahay isagan hadduu weynaadoo xoolo yeesho sharcan ma diidi karo qadaha maxkamad hadduu tago waa lagu xukumi xoolahan adaa lagugu soo koriye iska bixi baa laleeyahay walqarda dayntiina qud minhu ka qaaday lihi ladalka maali markuu kaamil noqday weynaado maal iyo hantina yeesho baabulwadiicati ammaanadii baabkan oo faraa'id ka horeeya baan isagana shantiisa bay isku daraynaa wadiicadii waa ammaanada la isu dhiibto xoolahan ii hay la isyidhaahdo wey dadkuna xoola inay isu hayaan min baabi tacaawuni cala albiri waataqwa bay ka mid tahay ilaahayna watacaawanuu cala albiri waataqwa buy wuxuuna amray ammaanaadka isagoon kala qaadin in la ilaaliyo sideeda loo guto yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha imaamu muslimka fii saxiixii wuxuu ku wariyey wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay qofka waa u kaalmaynayaa intuu qofku walaalkii u kaalmaynayo qofkan xoolihiisii meeluu dhigala inaad u qabatood ammaano ugu haysana min baabi kaalmo qof walaalkaa u kaalmaysa wey culamada muslimiintu waxay ku ijmaaceen guud ahaan min xayu اljumla ammaanaadka in laysu qabta inay mashruuc tahay oo ay wanaagsan tahay sunna waxaa la sunneeyey qabuuluhaa ammaanadii lagu dhiibteen aad aqbasho idaa maa aminaa hadduu qofku ka aamin yahay khiyaanatan wax isdabamaris in lam yakun waase hadduunan ahayn tacayana mid caydoobo keliga aadan ahayn oonan farad kugu noqonin ammaanada xukunkeedu waa laba asalkeedu inaad aqbasha waa sunno haddii cid kale oo qaadata la heli karo bishardi inaad aamin ka tahood isku kalsoon tahay inaadan khiyaanaynin wakadaalika haddii cabsi yaray ku gasho baabulkaraahay noqon oo xaraam noqon mayso qofkiina uusan saaf ku ogeyn qofku waa iska yar cabsan karaa ammaanada sunanimadeedu waa taan sheegno oo tacaawun cala albiri waataqwa bay ka mid tahay haddii laakiin mutacayina noqoto qofkiina maalkiisii halaag looga boqo meel kaloo uu geystana uusan haynin ninkii waa lugoo caalow waa socdaa halkan dariiqana waa la isku baaranayaa waxoogay buu wataayoo halkaa masaajidkuu soo istaagay wuxuu walaalayaal inlay baadhaan ka yaabiye inta yar meel ii dhiga meel kaloo maanta uu ka gaara ma jirto wajaba in loo qabto xoolaha in loo dhigo waa waajib oo maxaa waajibiyey waxaa leenahay waxaa waajibiyey maalka qofka muslimkiihi xurmatu maalihi ka xurmatu damihi dhiiggiisa inaad badbaadiso iyo waxaa isku mida maalkiisa inaad badbaadiso dhiiggiisii haddii uusan si kale ku badbaadaynin inaad garab istaagta maahane wajaba inqaadu damihi wa ximaayatu nafsihi waa waajib fakadalika inqaadu maalihi wa ximaayatu maalihi qiyaasan bay ku waajibtay masaajidka tusaalu baan usoo qaataye qofkii shaksiga dukaankiisa loogu yimaado iyo gurigiisa loogu yimaado ama gaaridiisa loogu yimaadana waa la mid taa haddii ay sidaa noqoto bilaash miyaan ku qaadaa waxaa banaan ujira inaad weydiisato ood ijaar weydiisataay way banaan tahay sida nafta markaad badbaadinayso inaad badbaadisay inaad ijaar ku qaadata u banaan tahay bay maalkana markaad badbaadinayso inaad ijaar ku qaadata u banaan tahay nafta ijaarkeeda qaybana waa taqaanaan qaybana waad la yaabaysaan ijaar in lagu qaato nin biyo ku dhacay aan ka soo bixiye waa sakanaad ninkii waa sii liqayaa biyihii imisaa laysiin in la yidhahdo waxaa laga yaaba inaad la yaabtaan laakiin nin sakanaad oo isbitaal la keenay aan daweynne macal cag iska bixiya waad barateen oo la yaabi maysaan labadaba laba qof oo sakanaad oo la badbaadinaya soo maaha laakiin tii curfiga aad barateenna la yaabi maysaan ee isbitaallada iyo ambalaasta aad ku geynaysaan iyo ninka koomaha ku jira ama dhiig baxaya ama islaamta foosha inay isku dhibata laga yaaban yahay lacagtii curfibaad barateen oo la yaabi maysaan haddiiba naftii ay sidaas tahay maalkiina fakadaalika ujro waad ku qaadan kartaa waan kuu dhigi waan kuu hayn meel baan gelin waardi baan ka hayn mas-uuliyad baan qaadi maxaad isiin waan dhihi kartaa akhdu lujrati waa banaanya calayhi waxaa laga rabaa qofkii qaaday xifduha inuu maalkii ammaanadii ilaaliyo bixirzi lmili iyadoo kale meesha lagu ilaaliyo wadaaka biitifaaqi fuqahaai waa isku raacsan yihin maalkanaad qaaday xoolo nool hadduu yahay qalab hadduu yahay lacag hadduu yahay isagoo kale meesha lagu badbaadiyo inaad geliso wey hadduu qalab yood xafiiskaa iska dhex dhigto waa la ogolyahay lacag laakiin xafiiskan iska dhex dhigoo miiskan iska saaray lagaa yeeli maayo neefkii xoolaha ahaa xoolahan ku dhex xareeyey waa lagaa yeeli alaabtii laakiin xeradaasaan iska dhex dhigay lagaa yeeli maayo alaab xero laguma xareeyo neef xoolahaana cidna ku dhihi maysa xafiiska ku xaree lacagna miis la yskama dul saaro alaab waaweyn iyo makiinadana khaanado kuwala ku fulcida ku dhihi maysa wax walba curfiguu leeyahay curfigiisa kanoo kale meesha lagu badbaadiyaad geyn wahwa qofkaa xoolaha qaaday amiinu waa aamin amiinu muudicin ninkii ammaanada dhiibtay buu amiin u yahay fi asli sida asalkaa oo hadduusan tacadiyin waxba damaani maayo waana jamaahiiru ahli اcilmi min alfuqahaai ila fii riwaayati can imaami axmed raximah اllahu tacaala oo tanna muran saasa kama taagna hadda hadii laisqabsado tacadi maxaa noqon kara labada beydee dambuu kaga hadli doonaa laakiin hadhow haddii la isqabsado oo ninkii intuu yimaado u yihahdo war ammaanadiisii waryaa sookaan ku siiyey ma aha wari maanan siina qir iyo qir bay gaartay waa la isdacweeyey see loo kala xukumi waxaan leenahay laba xaalaanu kala qaadaynaa ninkan haddii markii u horreeyey ee uu soo doontayba ay tahay oo hadda ka hor macnaheeda ninka xoolaha loo dhiibtay intii loo soo doontay uusan diidin waa xukun haddii hadda ka hor iyadoo markhaatina intii loo soo doontay uu diiday inuu bixiyo isagoo bixin kara isaguna ama isagu uu qirsan yahay iyadana xukun bay qaadan labada xukun dhegeysa marka yuqbalu waa la aqbalayaa bilyamiini dhaar qowlu raddi qowlka waan celiyey waanku siiyey iyo imaanan siinin haddii la isku qabsado ninka waanku siiyey lehbaa la dhaarin waana laga aqbali waxay yidhaahdeen laba xal laba sababood labadaba saa waa loo yiri marka koobaadi ninkan xoolihii way dhinteenba hadduu yidhaahdo hadduu dhaarto waa laga rumaysan lahaa waanku siiyey waxba kama duwana haddii wayba dhinteenba laga aqbali lahaa biyamiinihi kadaalika waanku siiyeyna waa in laga aqbalaa qiyaasan midda labaad waxay dhaheen qofkani ixsaan buu samaynayey ixsaankanna waa la ysu baahan yahay haddii hadhow qofkii xoolo loo dhiibtay markuu bixinayo laguma laazimin marka loo dhiibayo markhaati markuu bixinayna markhaati laazim kuma aha haddaan nibaana markhaatilaan xoolihii waa dandhabi qof qof xoolo ammaano u qabta la heli maayo ixsaanka iyo macruufkii waa baabi yuqbalu waa la aqbalayaa bilyamiini dhaar maca alyamiini qowlu raddi erayga uu sheegtayaa inuu u celiyey ninkan xoolihiisii limuudicin qofkii wadaacada u dhiibtay u celiyey la raddu waan celiye la aqbali maayo bacda aljahdi isagoo mar hore diiday kadib hore intii lagu soo doontay hadduu bixin waayey isagoo bixin karay kadib hadda waan celiye hadduu yidhaahdo laga yeeli maayo waayo xilligii uu diiday laga bilaabo xooluhu qasbi iyo dhac bay isu bedeleen ammaano way ka baxeen bisharti laakiin qofkan inuu bixin karay ninka xoolaad u dhiibtay dukaankuu dhigay suuqaad ku aragtay xoolihiisii baa tigi wuxuu ku yidhi dee ma walaal igu ima dukaankii ninkaa diidda ma aha isagoo safaraan la kulantay xilli xun baan u timi wuxuu ku war xilligan tuugo iyo dhac iyo boobba iyo cabsi baa jire xilli iftiiraho aaminay toon wixii baari karo iimu isagoo xanuunsan baan u timid wuxuu ku waree waa xanuunsanaya wax ma baari karee baliirkaa markaan roonaado iimu meel buu ku xiray qufulkiiyo furihii buu ka soo tegey furihii buu ka soo tegey wuxuu ku yihi furihii baa guriga ku soo halmaamaye igu soo noqo furihii baa dooni taasoo dhan tacaddi ma aha laakiin waa u timid xoolihii waa yaallaan warniyahow mar kale igu soo noqo warniyo xoolihii waa u baarahay waxay weysii warniyo mar kale nagu soo noqo hadda waxbaan hawlo kalaan haystaaye mar kale iimu ku soo noqo warmalo kala haysanaa mar kala noyn waxoogay dad baa ila joogeen igu soo noq ninkii meermeris buu galay markaa laga bilaabo xoolihii baabulqasbi dhac bay isu bedeleen waa nin xoolihiisi xoog laga haysta isagiina rabugay sooma xoog buu ku haystaa wixii ka dambeeya hadday si kasta u dhintaan waa lagu leeyay ninkii waan radiyey waan celiyey lagaa yeeli maayo marka wa inamaa yadmanu wuxuu dandhabaa bitacadi hadduu xadgudbo oo isagu fal uu sameeyey ama wixii laga rabay uu mas-uuliyadii si dayaco meeshoodii meelaan ahayn buu geeyey inuu celiyuu diiday isaga gacantiisay ku dhinteen mas-uuliyaadkiisiibuu wax ka dayacay kow walmaqri meermeerin fii takhliyatin inuu faraha uga qaado min bacdi talabihaa markii laga dalbaday kadib inuu qofkii ka meermeeriyo inuu wixiisii u fasaxo markuu weydiista aysi yidhi kadib min hayri cudrin isagoo meermeerintaa cudurdaar lahayn bayinin cad cudurdaar cadna aan lahayn cudurdaarka cad kuwaan soo sheegnay oo kaleeto wey ninkii oo salaadii la aqimay baa tiri isii wuxuu wara salaadii baa la aadaaman aadaynaa wan salaadtaan ma aqaane waxaygi meeshaa idhig warbaxbu kuyo albaabku xirtay xaq wuu leeyahay waayo salaadaa ka horaysa taala salaada kadib soo noqo salaada kadib ninkuu ka soo noqdo soo noqo waxyaabaha lamidka waa cudurdaar cad laakiin cudurdaar cad oo loogu garaabo hadduusan lahayn ninkiina isii leeyahay isagiina warwareejinayaay xori waa laguu leeyahay ko mar waxaa jira ammaanadii aynan marnaba dhacmin khasaarin haddaad isticmaasho ama xoolahaa ku dhex darto lacagtii lacagahaaga wareegayaad ku dhex dartay maalinkaad isticmaashay ammaanadii dayn bay isu bedeshay dukaan baa la dhacay iyo alaabtii aan geliyey baa waxoogay la luntay iyo waxaas waxba kaa saari maysa ammaanadii meel haddaad dhigto oo tuuga iyo adduunkii intay jabsadaan qaataan waxaa waye laguma laha dadan tacaddi samayn haddaanad isticmaashay dayn bay isu bedeshay ammaano way ka baxday laba goorabadaa lagu leeyahay marka wartafacad ammaanadii way kor noqotaa oo caqdigeedii wuu fasaxmaa bilmowti geeri ninkii baa geeriyooday ammaanada loo dhiftay watajanuni waa waashay wuu ku dhuftay ama jin baa ku dhacay ama intuu dhaxay maskaxdu isku dhex buuftay ama daroogiiyo qaadiyo waxbuu isku dilay markaasuu waashay qofka hadduu waasho xaddu takliif ka baxo bilmowti oo biljunuuni uu kaga baxo caqdigii ammaanadu waa buray midkood baad u dhintaa midkood waasha laga hadlayaa kadibna xoolihii in loo soo yeesho lasoo raadsanay u baahanaysaa marka halkaas baynu ku daynaynaa wallahu aclam maaye faraa'ido iyadana xoolo la kala dhaxlayo baa ku xigoo maal iyana la xiriira subxaanaka allah waxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka waatuub ilayk